alxamdu lilah rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu cala ashraf اlanbiyaaءi wاlmursaliin sayidina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi waslem wbacdu assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatu kelmaddeennu waxay ku saabsantay maanta walaalayaal aladab maca arasuuli sala allahu calayhi wasalam adabta laynooga baahan yahay inaynu kula dhaqanno on kula adabsanno rasuulkeenna moxameda sala allahu calayhi wasalam waxaynu soo tilmaannay shalayta in kelmadaheennu ay u badnaan doonaan sanadkan mowduuca aadaabta aadaabtuna xagga islaamka mansile iyo derajo weyn ayay ku leedahay fadli iyo qiimo gaarana waa ay leedahay ibnu qayim iljawsi wuxuu yidhi qofka adabtiisu waxa weeye waa dareeska liibaantiisa adduun iyo aakhiraba adab xumaantiisa ama adab yaraantiisuna waa cunwaanka ama dareeska inuu qofkaas yahay qof hoogay oo halaagsamay khayr adduunyo iyo mid aakhiro laguma helo sida adabta loogu helo oo kale wax loogu helaa si adab loogu helo oo kale ma jiro laguma xirmaaniyo oo qofka laguma weysiiyo adab xumo sida khayr adduunyo iyo aakhiraba loogu weysiiyo wax kaloo loogu weysiiyaa ma jiro waxaanu yidhi adabtu waa khisaalka iyo xaaladaha khayrka oo addoonka ku kulma waxaa kaloo ibnu xajar uu ku qeexay uu yidhi waa inuu qofku isticmaalo waxa lagu mahadinayo hadday tahay wax la sameeye iyo hadday tahay wax la yidhaahdaba waxa lagu mahadinayo ee mahad iyo sharaf iyo ammaan uu ku mudanayo inuu sameeye la yidhahda aadaab kana dheeraada wixii lagu caayayo ee cay iyo magaxumo iyo dhegxumo u soo jiidaya hadday tahay wax lagu hadliya hadday tahay wax la sameeyaba adabtu waxay u qaybsamaysaa saddex qaybood oo adabun maca allah iyo adabun maca rasuulih iyo adabun maca alkhalq adab allah lagaga adabsado iyo mid rasuulkiisa moxameda sala allah alay sl lagaga adabsado iyo mid dadka iyo khalqiga intooda kale lagaga adabsado adabta lagaga adabsanaya allah wax ka mida kelimaadkeennii shalay ayaynu ku soo qaadannay maantana in sha allahu tacaala aladab maca arasuuli sala allahu calayhi wasalam ayaynu wax ka tilmaamaynaa waxaa loo qaybiyaa adabta rasuulka sala allahu alay slam lagula adabsanayo mid qalbiya oo xagga qalbiga la xidhiidha markaa iimaanka iyo rumaynta la rumaynayo ayaa ka mida midna waxaa lagu tilmaamaa mid ficliya inay tahay oo la samaynayo dee waa raaciddiisa iyo ku dayashada hadiga nebiga sala allahu calayh wasalam lagu dayanayo midna waxaa lagu tilmaamaa inay tahay mid qowliyahoo lagu dhawaaqayo waxaa ka mida dee ku salliga nebiga sala allahu alay slam lagu sallinayo iyo dembiga iyo kacelinta markaa cidda ku gardaroonaysa ama wax ka sheegaysa sunnaha nebiga sala allahu alay slam laga celinayana waxaa lagu tilmaamaa inay tahay adab qowli ah adabka qowliga adabka qalbiga waxaa ka mid yaha taxqiiqu lictiqaadi saxiixi fiihi inaad ictiqaad saxiixa iyo aaminaad saxiixahoo toosa nebiga sala la sl aad ka aaminto inaad xaqiijiso waana inaad caqiidayso inuu yahay nebigii ilaahay iyo ergeyguu soo diray oo aad rumaysaa rumaynta nebiga sidaa loo rumeeyaa mid laga maarmaana weeye midaanu iimaanku dhammaystirmaynin inaad saa u rumayso mooyaane weeye midaan islaamnimadaadu ansaxaynin ayadood la timaado mooyaane weeye waman lam yu'min billaahi warasuulihi fa inna actadna lilkaafiriina saciiraa ilaahay wuxuu yidhi kaaan rumaynay allah iyo rasuulkiisa waxaan u diyaarinnay gaal macnaha waa ku gaaloobaya arrinkaase waxaan u diyaarinay gaalana naar huraysa ayaan u diyaarinnay ba ilaahay yidhi waa inaad la ictiqaadisaa oad rumaysaa inuu yahay nebiyada kii ugu dembeeyey oo nebi iyo rasuul ka dambeeyo ilaahay soo diraya inaanu jirin dajaalin ayaa jirta nebigu sala allahu calayh wasalam sheegay oo soo bixi doona oo nebinimo sheegan doona laakiin waxba kama jiraan inaad caqiidayso ayaa lagaaga baahan yahay oo iimaankaaga ka mid noqonaysa inaan nebi ka dambeeye iyo rasuul ka dambeeyaa jirin maa kaana muxamedun abaa axadi min rijaalikum walaakin rasuula allahi wakhaatama annabiyiin nebi moxamed ma aha nin mid idinka mid raggiinna ka mida abbow ma aha laakiin rasuulkii ilaahay uu soo dirtay iyo nebiyada kii khatimay weeye waa inaad ugu rumaysaan waxa liyaaliyo wixii uu ka warramay nebi moxamed ee arrimaha qaybigaah ee mustaqbaligaah ee soo socdaa siduu uga warramay inay u dhacaysa waa inaad u rumaysaa wuxuu ka warramay ee akhbaar iyo warar tegey sidaa wuxu dhacay inay tahay waa inaad rumaysaa waxaa iman doona inuu siduu uga warramay ay u iman doonaan inaad markaa u rumaysaa baa loo baahan yahay qofkii arrintaa markaa wax ka mida diida caqligiisa isaga ku miisaama qof adabtii xumeeye weeye maca rasuuli sala allahu calayh wasalam dad badan baa jiro xataa culimo ah oo wax badan oo nebiga ka sugnaaday caqligooda ku miisaama qaar baa iminka dajaalka hadda firigole meeluu ku xidhan yahay ma jiro adduunka meel walba waa la igtishaafay oo meel alla meeluu ku xidhan yahay ma jiro ayay odhanaya wax la igtishaafayna ma jiro inta yaraynu joogjoognin weeye qaar baa axaadiid fara badan oo nebiga ka sugan si xadiida dubaab oo kale yacni inkiraya oo le wax jira maaha yacni kutub laga qoray baa jirta wixii nebi maxamed ka ansaxay ee ka sugnaaday ama wax hore ha kaga warramayo ama wax soo socda ha kaga warramayo ama arrin qayba ha kaga warramayo waa arrin waajiba qofku inuu rumeeyo adabta labaad waxa weeye taxqiiqu lmaxabati sadiqati lahu waa inaad xaqiijiso maxaba iyo jacayl runa oo nebiga sala allahu calayhi wasalam aad jeclaato ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yihi qul in kaana aabaa'ukum wa abnaa'ukum waxaa tidhaha baa layidhi nebi axmedow hadday aabbayaashiin wiilashiinna walaalihiin xaasaskiinna iyo qolyihiinna iyo xoolaha aad shaqaysateen tijaarada markaa aad siceerjabkeeda iyo kasaadkeeda ka cabsanaysaan guryaha aad jeceshiin ee ka raallitiina haddii laydinka gelgacayl badaya xaggiisa allah iyo rasuulkiisa iyo jihaad fii sabiilihi fatarabbasuu waa taadiid suga baa la leeyahay inta ilaahay amarkiisa iyo cuquubadiisa kala imanayo ilaahay faasiqiinta ma hanuuniye qaadilciyaad ayaa wuxuu hi aayaddaasa inoogu filan xadi iyo boorin iyo baraarujin iyo tusin iyo xujahaan inay markaa laasim tahay nebi maxamed in la jeclaado aayaddaas ayaa inoogu filan buu yidhi waxaa laga maarmaana jacaylkaasi inuu yahay mid ka horreeya jacaylka nafdaada aad jeceshahay jacaylka ilmahaaga aad jeceshahay jacaylka aad waalidkaaga jeceshahay jacaylka aad dadkao dhan jeceshahay xadiidka bukhaari iyo muslim warinayaa nebigu sala allahu calayh wasalam wuxuuhi midkiin ma rumaynayo iimaankiisu ma dhammaystirmayo ilaa aan noqdo mid xaggiisa looga kelgacayl badan yahay ilmihiisa iyo waalidka dhalay iyo dadka oo dhan leannoo isaga ayaa cid walba inagaga xaq badan isaga ayaa ilaahay baadida iyo mugdiga inagaga hanuuniyey isaga ayaa ilaahay naar inagaga badbaadiyey isaga ayaa raaciddiisa aynu janno ku mudanaynaa waxaa kaloo xadiid imaamu albukhaari oo isagana soo saaray bacdu saxaaba waxay leeyihiin nebiga sala allahu calay sl ayaan la jirnay cumar binu khadaab buu gacanta hayey markaasaa cumar bn khadaab wuxuuhi yaa rasuul allah la anta axabu ilaya min kulli shayin ilaa min nafsii wax kasta rasuul alla waan kaa jeclay nafdayda mooyaane markaasaa nebigu uhi laa waladii nafsii biyadii xataa akuuna axaba ilayka min nafsii may ilaa aan nafdaadana aad iga jeclaato weli iimaankaaga halkii la doonayay ma gaadhin markaasuu ihi fainahu la ana wallahi la anta axabu ilaya min nafsii hadda ayaa nafdaydana kaa jeclahay buui rasuul allah ha hadda ayuu gaadhay buui halkii loo baahanaa walaalayaal jacaylka noocaasahee nebiga sala allahu calayh wasalam aan jeclaannaa maxaa abaalmarinaynu ka helaynaa hawaabkiisu muxuu noqonayaa laba qodob ayaynu ka soo qaadanayaa mid weeyaan inaad la rafiiqda maalinta qiyaamaha nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka saxiixa ah maalin maalmada ka mid ah nirnab reer baadiya baa nebiga u yimi wuxuu hi mata saaca saacadda qiyaama waa goorma ya rasuul allah wuxuu yidhi maa acdadta lahaa maxaad u diyaarsatay buui saacaddan aad weydiinayso maxaad u diyaarsatay wuxuu hi allah iyo rasuulkiisa ayaan u diyaarsay jacaylkooda alle iyo rasuulkiisa ayaan jeclay buui anta maca man axbabta cidda aad jeclaatay ayaad la jirkiisa noqonaysaa markaa nebi maxamed ninka jeclaadaa kaasunbuu la macan noqon ninka jeclaada ciyaartooyga yurub ka ciyaarayana iyo tababarayaashoodana ee qaybaana kuwaasunbuu la macag noqon waxaa la yidhi berigii shuuciyadda ay soconaysay karkaraysay ayaa wadaad la yidhi ducee hashana wuu diideen baaldee shuuciyaddii loosayo markaasuu hi liilan iyo maarkiisiya ilaahay ahaydinla soo saara maalinta qiyaamaha waa la wada xalan war rag wanaagsan maaha weli maxaa u diidaysaa in ilaahay idinla soo saaro soo raggii wanaagsan aynu ku dayanaynay nimada aynu qaadanaynay mabdooda aynu ku dhaqmayna maaha maxaa ku diidaysaa buu liilan iyo maarkiisa laydinla soo saaro hadday aadaan ogolan in laydin soo saaro dee inaga reeba buuhi maanta haddaba maanta waddooda hayna marinina marka qofku cidduu jeclaado ee uu ku daydo ee uu ku dhololaunbaa maalinta qiyaama lasoo raacin doonaaye aan ciyaartooygaa yurub iyo tababarayaashooda aan iska hadhna walaalayaal alla waxaynu ka faa'idaynaa aakhiriya adduuntoona ma jirtee waxaad ku helaysaa xalaawat aliimaan iimaanka macaankiisa iimaaha ku dhadhamaya nabigeennu sala allahu calayh wasalam wuxuu xadiidka bukhaari uu warinaya saddex arrimood qofkii laga helo wuxuu helaya iimaanka macaankiisa iimaanka u dhadhamaya qodobka koowaad waa alliyo rasuulkiisa inuu wix alla wixii ka soo hadhay o dhan ka jeclaado allah iyo rasuulkiisa maruu saa u jeclaado iimaanka ayuu dhadhamaya waa inuu qofka jeclaado alla dartii mooye wax kaleo aanuu jeclaanaya aanay jirin ilaahay dartii waa inuu jeclaada waa inuu naca gaalnimo inuu ku noqdo intii ilaahay ka badbaadiyey dabadii se u nacaya in dab lagu tuuro walaalayaal jacaylka nebiga sala allahu calayhi wasalam muxuu yahay ma in yani qasaa'id un la akhriyo oo la botoriyo oo la ololeeyo markaa durbaan la tuntaaba jacaylka nebigu sala allah alay slm waa in la raaco waa in hadduu kula joogi lahaa nafdaada aad ka hormarin lahayd iyo waxaad jeceshahay oo dhan zayd ibnu dasina saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu ahaa maka mid ku xidhan dabeetana dil baa loo yani in barka la taagaabaa loo soo qabtay waxaa ku soo ururay koox ka mida quraysh sufyaan bnu xarbi baa ka mid ahaa abusufyaan baa sufyaan bnu xarbi baa wuxuu ku yidhi markii tiirkii lagu sii waday lagu dilayey ayaa wuxuu idhi allaan kugu dhaariye zaydow ma jeceshahay in muxamed agtayada hadda halkaagaa uu ahaado oo aan qoorta ku dhufanno adiguna ehelkaagii aad iskala joogto oo lagugu furto ma jeceshahay wuxuu uhi wallaahi baan ku dhaartay inaanan jeclayn nebi maxamed halka uu hadda ku sugay inuu ku sugnaado qodaxi muddo iska daa halkan in la keeno laygu bedelo la dildalee halka uu joogo inay qodaxi ku muddo wallaahi inaanan jeclayn buuli aniguna aan ehelkaygii iska dhex fadhiyo oo aanan waxba qabin abu sufyaan wuxu uhi maan arag dadka mid ka mida oo ay yani maan arag buui dadka qof ka midoo ay dadku u jecel yihiin sida muxamed asxaabtiisu ay u jecel yihiin oo kale qof u jecel qof maan arag sida ay muxamed asxaabtiisu u jecel yihiin oo kale buui saasay u jeclaayeen oo ay isaga dhigayeen leebabka oo dhabarkoodu uu qarsoomaya iyagoo dagaal maray ku jira leebka isaga dhigaya oo ay raacayeen oy sunnihiisa raacayeen oo halka uu ku kaajo ayaa ragga qaarkood gaadheen inuu ku kaajo isagoo nebi maxamed ku dayanaya innaguse ninaan salaad tukanaynin oo aan soomaynin rag iyo dumar isdhex qaadaya shallaad iyo durbaan tumanaya ayaa jacaylkii nebi maxamed laga dhigay ninka yidhahda war waxaa ka dayan waxa looyaa nebiguu diidan yahay ama nebigaanu jeclayn walaalayaal adabta saddexaad waxa weeye alitibaacu saxiix lahu in nebiga sala allah alay sl aan raacno raacitaan dhaba ilaahay baa hi ya ayuha aladiina aamanuu atiicu llaha warasuulah kuwa aliya nabreyo allah iyo rasuulkiisa ateeca waxaa ilahay idhi wa atiicu llaha wrasuula lacallakum turxamuun ilaaha iyo rasuulka adeeca si laydinku naxariiso naxariis baa lagu helaya hanuun baa lagu helaya wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebiga ateecdaan waydun hanuuni ilaahay adeecidiisaa ku jiro man yuic rasuula faqad aaaca allah qofka rasuulka aeeca nebi maxamed allah buu aeecay xadiidka saxiixa imaam albukhaari warinayo nebigeenu sal اllahu alayh wasalam wuxu uhi kullu ummatii yadkhuluuna aljanna ummadaydu siday u dhan tahay jannada ayay wadagelaysaa ilaa man abaa nin iska diido oo yidhaahda anigu ma raba mooyaane saxaabadu waa la yaabeen dadkii oo la soo tubo jannadiina albaabkeedii ballaqan yahay nin iska gees marayo odhay anigu cadaab baan doortay janno ma doonayo waa la yaabeen wuxuudhi oo yaa diidaya yaa rasuul allah wuxuu uhi man ataacanii dakhala aljanna waman casaanii faqad abaa maanta ninkay adeeca ay raaca adduunyada jannada ayuu gelayaa kaaniga ay caasiyaana wuxuu ka dhigan yahay qof markaa jannadii diiday lannu jannada ariiqa nebi maxamed ariiqaan ahaynoo lagu geliyo wadiiqa ku gelinaysa oo aan ahayni ma jirto raacitaanka ay saxaabadu raacayeen nebiga xataa iyaga oon xikmadda iyo waxa ku jirta aan fahmin ayay haddana nebi maxamed waxay ku arkaan bay samayn jireen xadiidka abu daawuud warinaya sheekh albaanina uu tasiixiyey cumar binu khadaab ayaa wuxuu yimi xajaruaswadka markaasuu dhunkaday markaasaa wuxuu uhi innii aclam annaka xajar waxaan ogahay inaad tahay dhagax wuxuu anfacaya iyo wuxuu dhibayaa toona aanay jirin haddaanan arag rasuululaahi muxamed oo ku dhunkanaya kuma dhunkadeen buu yidhi laakiin nebi moxamed oo ku dhunkanaya umaan arkay wax laakiin adigu aad haysaa ma jirto nafci iyo durtoona ma haysid oma lihid hadda waa dhagax laga soo saaray jannada ayaa nebi moxamed sidaa leeyahay maxaad u malayn cidlada aynu ku habsaaminayna dadka iyo dhagxaanta aynu islaamaha ku fadhiisanayna waad dhalaysa iyo meelaha lagu wareegaysanayo maxaad u malayn walaalayaal markay dhagaxii jannada laga soo saaray cumar khadaab leeyahay nafcina ma haysid durna ma haysid nebi maxamed oo ku dhunkanayun baanu aragno saasaanu ku dhunkanaynaa kumaanaa soo dhowaaneen buu leeyahay dagacidlayska lagu barkadda yaallo lagu fadhiisanayo iyo mid meel kale yaallo toona alla waxay hayaan ma jirto walaalayaal qodobka markaa maanta dee adeecidda rasuulka waa inaan sunnihiisii raacno sunnihiisii baa iyaan loo darayaa shamaa'ilkiisii baa inoo yaallaa hadduu idin dhaafay inaad ku aragtaan ayay laha culimmadu indhihiinna hadii shamaa'ilu waxa la haya wax alliyaaniye wuxuu qaban jiray nebi moxamed ayaa la hayoo maanta inoo taalla taas hadyigiisa iyo sunnihiisa la raacayayo adeecidiisu waa taa qodobka afraad walaalayaal waxa weeye nebiga sala allahu alay sl in lagu salliyo siiba sala allahu calay wasalam marka magaciisa la xuso ilaahay baa yidhi allah iyo malaa'igdiisu waxay ku sallinayaan nebige ya ayuha aladiina aamanuu salluu calayhi wasallimuu tasliima nebiga sala l ku salliya oo salaama nabigeenna sal la ala sl xadidka imaam muslim warinayo wuxuu uhi qofka hal mar igu salliya ilaahay baa isagana toban jeer ku salliyayo ammaanaya waxaa kaloo nebigu sal allahu alayh waslm xadiid tirmidiiyo nasaa-i warinayo sanadkiisuna saxiix yahay bakhaylku waxa weeye qofka agtiisa laygu xusay eaan igu sallin waxaa boodhoobay baa nebigu xadiid kaloo tirmidi warinayo saxiixa sangaka agtiisa laygu xusay ee aanan igu sallin markii nebi maxamed la weydiiyey salliga nebiga sen waa salaanta waa garanaynaa sen kugu sallinaana salligaa ibraahimiyada allahuma salli calaa muxamedin wacala ali muxamedin kamaa sallayta calaa ibraahim salligaa ibraahimiyada ayuu u sheegay intanay markaa culimmadu soo gaabsadeenna waa kifaayo waa ku filan tahay laakiin shallaad iyo khasaa'id iyo wax kale oo la akhrinayaa salligii nebiga sala allah alay slam salliga nebiga haddaad doonayso waa kaa isagu inoo sheegay ee culimmada muslimiintu ay ka hadleen kutubtooda ku qoran marka mar haddii ilaah ku salliya waa inaynu badsannaa haddaad badsatana nebigu sala la alay sl wuxuu inoo sheegay hammigaaga oo dhan in laga kaafinayo marka waxaa loo bahan yahy walaaliyaa nebiga inaynu ku sallino waxaa loo baahan yahay inaynu sunnihiisa tawqiirinno waxaa loo baahan yahay asxaabtiisa iyo aswaajidiisii iyo ahalkiisii iyo aalubaydkiisii dhammaantood inaynu wada tawqiirinno aynu wada weynino aynu wada qadarino ayaynu u baahannay ilaahay haynaga yeelo kuwii nebi maxamed rumeeye ee raaca ee jeclaada ee maalinta qiyaamana rafiiqiisa noqda wabilahi towfiiq asalamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu